alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah ama bacd fabiimkaanikum ayuha almuslimuun an tajiduu hadihi almuxaadara fii rixaabi maktabati wa tasjiilaati nuuri alislaamiyati bihargeysa walatii raqmaha tifiha hamsa itnayn arbaca sifir talaata sifir waila isdaari qaadi min jadiidin biidni illahi alcaliy alcadiim waalaan maca sheekh cabdalla albarbarawi alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala alihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadihi ilaa ywmi اddiin allahuma wafiqna min alqawli walcamali lima tuxibuhu watardaah warzuqna alikhlaasa walmutaabacata fi kuli camali waqowl ama bacdu asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu biidni illahi tabaaraka watacaala wixii ilaahay naga waafajiyo waxaynu kalimaad ka odhan doonaa mawduucaas walaalkeen uu inoo sheegay ciwaankiisuna uu yahay mukhaalafaatun sharciya taqacu fiiha annisaa yajibu alxadaru minha waxyaabo shareecada islaamka khilaafsan oo dumarku ay ku dhacaan in laga digtoonaado laga fogaadaana ay waajib ku tahay gabadh kasta iyo qof kastoo muslima sidaa markaan leeyahay maaha macnuhu in khaladaadkani ay u gaar yihiin dumarka oo raggu ay beri ka yihiin laakiin imika cidda aan la hadlayo ayaa dumara marlabaadka marka aan leeyahay dumarku ay ku dhacaan maaha macnaheedu inay dumar oo dhami khaladkan ku dhacaan ee qofka muslimka ee khaladaadka aan sheegi doonaa ay ka dhacaan arrinkani waxa uu noqon doonaa waano iyo baraarujin biidni illahi tabaaraka watacaala oo ku intifaaco gabadha muslimadda ah khaladaadka caynkan aan ku jirin waxay u noqon doontaa markaa kelimaadka halkan aynu ka odhan doonaa biidni illahi tabaaraka watacaala inay garato sharka dabeetana ay ka digtoonaagto caraftu shara laa lishari walakin litawaqiih oo uu noqdo arrinkeedu siduu ahaa xudayfa radia allahu canhu rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaa weydiin jiray bu uhi sharka halka saxaabadu khayrka ay ka wareysan jireen makhaafata an yudrikanii dalik ujeeddaduna waxay ahayd anigoo ka baqanaya sharkaasi markaa inuu haleelo ama uu igu dhaco inta aanan markaa mawduuca xooggiisa aanan u gelin waxa aan tilmaami lahaa ilaahay tabaaraka watacaala aayaad qur-aan oo fara badan ayaa uu ku ammaanay dumarka muuminaadka ee sameeya camalka saalixa waxaana ilaahay uu u ballan qaaday in aanu camalkooda lumin ahayn inii laa udiicu camala caamilin minkum min dakarin aw untha bacdukum min bacd bu ilaahay leeyi anigu lumin maayo bu uhi rabbi tabaaraka watacaala mid idin kamid a haddaad tihiin muslimiinta camalka uu qabto ama ha aado mid lab oo nin ah ama mid dhadigoo dumara ha noqdee waxa aayaddaasi marka ay tahay bushaaro weyn oo ilaahay tabaaraka watacaala dumarka muuminaadka ugu bushaareynayo acmaasha saalixa ay sameeyaan inaanu ilaahay ka dayacahayn oo ay ku intifaaci doonaan fi dunya walaakhira adduun iyo aakhiraba waxaa kaloo rabbi tabaaraka watacaala uu yihi wacada allahu almu'miniina waalmu'minaati janaatin tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha wamasaakina طayiba fi janaati cadn waridwaanu min allahi akbar dalika huwa alfawz alcadiim waa bushaaro aada iyo aada u weyn waxa ilaahay uu ballan qaaday ragga mu'miniinta iyo dumarka mu'minaadka ee qalbigooda ku camiray iimaanka jawaarixdooda iyo xubnahooda muuqdana acmaasha saalixa ku qurxiyey ilaahay wuxuu u ballan qaaday jannaad janno qura maahe waa jannaad waa jannooyin jannooyinka waxaa kamid a sifaadkooda tajri min taxtiha alanhaar waxay leeyihiin fooqyo dhaadheer iyo kayn aada u qurux badan oo harhkeeduna uu fara badan yahay waxaa markaa hoos dareeraya fooqyadaa iyo kayntaasi webiyaal rabbi tabaaraka watacaala aayaad kale sifaadkooda uu ku sheegay waxaa rabbi uu tilmaamaya naciimka caynkaasi inuu yahay mid aan go ahayn oo aan gabagaboob ahayn khaalidiina fiiha way ku waarayaan waxaa rabbi uu tilmaamayaa tabaaraka watacaala in nicmooyinkaasi ay kamid tahay wamasaakina طayiba guryo wanaagsan oo qofka ilaahay tabaaraka watacaala uu dejiyo naftiisa ay ku xasilayso oo ay ku degayso fi janaati cadn waxaa rabbi tabaaraka watacaala uu tilmaamayaa jannadaasi inaanay ahayn mid laga guurayo geedi laga yahay waa mid lagu nagaanayo o si fiican loo degayo intaaba waxaa ka weyn waridwaanu min allahi akbar ilaahay raalli ahaanshihiisa helayaan buu leyahy rabbi tabaaraka watacaala ilaahay raalli ahaanshihiisa ayaa naciimkaasi jasadkooda iyo qalbigooda uu helayo ka weyn dalika huwa alfawz alcadiim jannooyinkaa rabbi uu sifeeyey iyo ilaahay raalli ahaanshihiisu waa liibaantii weyneyd qof kasta oo muslimana looga baahan yahay inuu ushaqaysto oo uu noqdo kuwa u dheereeya dhib iyo markaa daal fara badanna uu maro waxaa ilaahay tabaaraka watacaala aayad kale uu ku leeyahay waman camila صaalixa min dakarin aw unhaa wahuwa mu'min faulaa'ika yadkhuluuna aljanata yurzaquuna fiiha bigayri xisaab qofka sameeyo camal wanaagsan oo nina ama gabada isagoo ah muumin oo camalkiisaasi iimaan uu ku dul dhisan yahay kuwaas waxay gelayaan jannada jannada dhexeeda waa lagu arsaaqaya ilaahay tabaaraka watacaala wixii lagu arsaaqaya halkan kumuu sheegin waxaa arrinka noocaasi uu faa'iideynayaa in wax kastoo fiican lagu arsaaqayo wax kastoo naftoodu ay jeclaato oo indhahoodu ay ku doogsadaan oo qalbigoodu uu ku xasilo waxaasi weliba laga xisaabin maayo loona miisi maayo loona qadari maayo marka walaalayaal waxa aayaadkaasi ay yihiin bushaaro u bushaaraynaya markaa ragga muslimiinta ah iyo ragga mu'miniinta iyo dumarka mu'minaadka ah ee iimaanka iyo camalka saalixa la yimi waxaa markaa aayaadkaasi ayna tusinayaan gabadha muslimadda ahi inay ku badbaadayso inay iimaan ku camirto qalbigeeda iimaan ay ku qurxiso xubnaheeda iyo jawaarixdeeda haddii taasi laga waayo waxaa dhacaysa inuu naciimkaasi iyo wanaaggaasi uu seego ilaahay tabaaraka watacaala cadhadiisa iyo ciqaabkiisuna uu ku habsado sida awgeed iyada bishaaradaasi ay jirto waxaa ilaahay tabaaraka watacaala uu bixiyey digniin digniintaasi waxaa si gaara ay ugu socotaa dumarka wuxuu leeyahy rasuulkeenu sala allahu alayhi wasalam qumtu calaa baabi aljanna fakana caamatu man dakalaha almasaakiin waxaan istaagay buu ihi albaabkii jannada nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam dadka jannada markaasi galay waxaa u badnaa dadkii masaakiinta ahaa ee fuqarada ahaa ee adduunyada aan waxba ku haysan hase ahaatee adduunyada intay joogeen u saha qaatay aakhiro marayna waddooyinkii jannada lagu gaadhayay wa asxaabu ljiddi maxbuusuun wuxuu leeyahay rasuulku sala allahu alayhi wasalam dadkii akniyada ahaana way xabisan yihiin oo waa la xidhay waa laga joojiyey jannada waayo waa la xisaabinaya xoolihii ay hayeen baa laga xisaabinayaa xaggee bay ka keeneenay ka kasbadeen halkee bay dhigeenay ku bixiyeen sidee bay u maamuleen ma sidii ilaahay yidhi tabaaraka watacaala ma sidii naftooda iyo shaydaankoodu u yeedhiyey wuxuu leeyahay rasuulku sala allahu alayhi wasalam hayra ana asxaaba annaari qad umira bihim ila annaar laakiin ahlu naarka iyaga lama kala reebin sida ahluljannaha iyaga ilaahay wuxuu amar ku bixiyey in naarta lagu shubo iyadoo markaasi la curayo lagu daba jiro wa qumtu calaa baabi annaar waxaan istaagay buu leeyahy rasuulku sala allahu alayhi wasalam naarta albaabkeedii baan istaagay fa idaa caamatu man dakalaha annisaa mise waaba iyadoo dadka galay dumar ay u badan yihiin allahu akbar rawahu lbukhaari wa muslim xadiidka imaamu lbukhaariyo muslim baa wariyey dumarku sidaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam uu tilmaamay dadka naarta galaya iyaga ayaa u badan maaha macnaheedu in dumarnimo loo haysto oo sababta naarta ay ku galeen ay tahay dumarnimo hase ahaatee waxa ay noqotay sababta ay naarta ugu bateen waxyaabaha naarta lagu galo ee sababa ayaa samayntooda ay u badan yihiin sida awgeed bay ahlu naarka u bateen iyagu wuxuu yihi rasuulkeenu sala allahu alayhi wasalam isagoo dumarka waaninaya oo kula hadlaaya hadal qalbigooda anfacoo jilciyoo dhaqaajiya xusuusinaya aakhiro iyo waxa ka horeeya يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار دمر كي وحصدق ليس تقول رسولك صلى الله عليه وسلم وفي بعض الأحاديث وأكثرنا من الاستغفار إلهي الدنب داف ويديست كي سنفر بديع فإني رأيتكن أكثر أهل النار وحان إذن أركبوا لي رسولك صلى الله عليه وسلم haddaad dumar tihiin idinkoo ahlu naarka u badan dumarkii waxay yidhaahdeen wa bima yaa rasuula allah rasuulka ilaahi arrinkaasi muxuu ku dhacay qaala tukfirna allacna wa takfurna alcashiir muttafaqun calayh wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxaad farabadisaan cayda allacna halkan waxaa looga jeedaa asab washatm wa takfurna alcashiir zawjka iyo ninkana wanaagga iyo khayrka uu idiin sameeyo waad dafirtaan oo waxaad tidhaahdaan haddii maalin khalad uu ka dhaco weligaaba wanaag kaamaanaan arag shar iyo dhibaata ayuunbaad nala ag joogtay waxaa markaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam halkan uu tilmaamay laba ficil oo dumarku ay sameeyaan oo sababtooda ay naarta ku galeen uguna bateen maaha macnaheedu labadaa ficil oo qura waa ay fara badan yihiin laakiin rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu baraarujinayaa macaasida iyo mukhaalafaadka ilaahay sharcigiisa la khilaafaa inay tahay ta sababtay inay dumarku naarta ay ku farabataan dumarku haddii ay wanaag u dhaqaaqaan oo iyagu ay hagaagaan ummadda in fara badan ayaa hagaagaysa haddii iyagu marka ay noqdaan kuwo aan wanaagsanayn oo shar iyo xumaan ka shaqaynaya sifadooduna ay noqoto inay almukhaalafaat sharciya irtikaab iyo kudhicitaan ku sameeyaan ummadda jeex baa degaya ama dumaya wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam awalu fitna fi bani israa'iil kanat min annisaa fitnadii u horreysay reer banu israa'iil dhexdooda ka dhacday sharciga ilaahay ka fitnoobeen dumarka xaggooda ayaa ay ka soo gashay iyagaa sabab u ahaa wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam maa taraktu bacdii fitnatan adara cala arijaali min annisaa dabaday kamaan tegin fitno iyo dhibaato ragga kaga daran dumarka iyaga ayaa markaa fitnada ragga ku dhacda badankeeda sabab u ah iyaga ayaa markaa ragga duufsada oo xumaanta u qurxiyo ugu yeedha sida arrinku uu badan yahay dhinac kale haddii laga eegana wuxuu tilmaamay rasuulkeenu sala allahu alayhi wasalam gabadhu inay tahay mid ninka bedeli karta oo haddii wanaag iyo khayr ay la damacdo ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu ku garab galo in arrinka noocaasi ay ku guulaysan karto wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin min kuna adhab lilubbi rajuli alxaazimi minkuna maan arag buuri rasuulku sala allahu alayh wasalam wax dumarka caqli ahaan uga liita diin ahaanna uga daciifsan oo haddana ka tagsiin iyo bedelitaan og ninka caqliga iyo go-aanka u saaxiibka ah ee labadaas sifa leh markaa dumarku haddii ay wanaag doonayaan iyo khayr wax fara badan bay qaban karaan guryuhu dumar bay ku dhisan yihiin haddii dumarku marka ay hagaagaan waxay u badan tahay biidni illah guryuhu inay hagaagaan oo carruurtu ay hagaagaan oo raggu waxa weeyaan ay hagaagaan xataa haddaanay hagaagina shar fara badan oo ay samayn lahaayeen inay ka baaqsadaan ayaa dhacaysa sidaa awgeed waxaa muhima walaalayaal gabadha muslimadda ahi inay ku dadaasho ummadda inay khayr iyo wanaag usoo kordhiso oo ummadda waxa weeyaan ay ka qayb qaadato toosinteeda iyo tusaaleynteeda haddii taasi aanay samayn ahayn in ummadda shar iyo dhibaato aanay usoo kordhin oo aanay masaa'ibta ummadda haysato aanay ka mid noqon waxaan intaa uga gudbayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala marka uu inaga reebo walaalayaal waxyaabo fara badan oo uu inoo diiday arrimo fara badanna uu ina amray ilaahay tabaaraka wa tacaala culays iyo mashaqo inala dooni maayo ilaahay waxaa tabaaraka wa tacaala uu ina farayaa oo wax maslaxadeen iyo wanaaggeena uu ku jiro waxa rabbi uu inaga reebayna waa wax dhibaato inoolo waxtar aan inoo lahayn diinta islaamku waxay ku dhisan tahay masaalixda iyo wanaagyada inay dadkeeda markaa uxaasiliso oo ay u keento masaa'ibta iyo mafaasida iyo xumaanahana markaa inay ka baajiso arrinka noocaasiya waxaa loo baahanya inu qalbigeena galo inu ictiqaadno haddii arrinka ay si fiican qalbigeena u dego waxaa dhacaysa wixii ilaahay tabaaraka watacaala u ina faray inaynu ilaalino inu la nimaadno waayo ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu ina wuxuu ina faray wanaaggeena ku jira adduun iyo aakhiraba waxaa dhacaysa waxa ilaah uu inaga reebuu inaga xaaraantimeeyey inaynu ka fogaano waayo dhibkeena ayaa ku jira adduun iyo aakhiraba ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam buu yihi rabbi tabaaraka wa tacaala qur-aankani dadka waxa uu ku toosinayaa hadday raacaan waddada u toosnaan iyo wanaag badan adduun iyo aakhiraba waxa uu uga digayaa oo u ka leexinayaa waddooyinka shaydaanka ee lagu halaagsamo wa ana hada siraatii mustaqiima fattabicuuhu walaa tattabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih ilaahay waxa uu leeyahay islaamnimadaasi waa waddadii toosnayd ilaahay bay idin gaadhsiinaysaa oo jannadii bay idin gaadhsiinaysaa oo ilaahay raalli ahaanshihiisa aad ku helaysaan oo waad ku liibaanaysaan adduun iyo aakhiraba waddooyin fara badan baa ka leexda waddooyinkaasi waxay u dhigan yihiin waxyaabaha ilaahay uu inaga reebay uu inaga xaaraantimeeyey shayaadiin baa taagan jin iyo insiba leh oo dadka ugu baaqaya waddooyinkaasi u qurxinaya waxaa loo baahanya markaa waddooyinkaasi in la iska ilaaliyo si waddadaasi toosan aanay inooga leexin oo aanay markaa naar inoogula dhammaan halka waddadaa toosani jannada iyo naciimka ilaah iyo raalli ahaanshihiisa ayna gaadhsiinayso waxaad ogaataa ayatuha alukhtu lmuslima ilaahay tabaaraka wa tacaala macsida aada caasiyaysa aada amarkiisa khilaafaysaa inay tahay adigii oo jannadii diidaya naftaadana jar ka xooraya oo naarta ku tuuraya miyaanad maqal qawlka uu leeyahay rasuulkeenu sala allahu alayhi wasalam kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man abaa ummadayda idilkeed iyo dhammaanteed jannada ayay gelaysaa buu yihi rasuulku sala allahu alayhi wasalam ilaa ciddii iska diida mooyaane ee jannada markaa naftooda ka hor istaaga ee iyagu yidhaahda ama qowl ha ku yidhaahdaan ama ficil ahaan arrintaasi ha uga muuqatee jannada dooni mayno saxaabadu way yaabeen oo waxay yidhaahdeen waman ya'ba ya rasuula allah oo jannada uu ilaahay nooga warramay yaa diidaya qofka diidaya xaggee buu joogaa wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayhi wasalam man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa qofka aniga ee adeece amarkayga qaatee waddadaydaasi maraa waa mid jannadii galay xaqiiqatan dhab ahaana waa geli doonaa qofka i caasiya amarkayga khilaafa ee waxaan u diiday sameeya waxaan farayna dayacee la iman waaya kaasi waa mid jannadii iska diiday ha eegin ukhti lmuslima macsiyada aada samaynaysaa yaraan ay leedahay yaanay ku muuqanin ee waxaad eegtaa cidda aada caasiyaysaa cidda ay tahay ilaahay baad caasiyaysaa tabaaraka wa tacaala ilaahay oo kii ku abuuray oo ah ka ku arsaaqaya oo ah ka dhulka kuu goglay samadana kuu hadheeyey ilaahay oo tabaaraka wa tacaala wax walba kuu sakhiray ilaahay oo tabaaraka wa tacaala kaa ilaaliyey dhibaatooyin iyo masaa'ib fara badan ilaahay oo xubnahaaga kuu dhamaystiray ilaahay oo maskax iyo caqli ku siiyey allah tabaaraka wa tacaala oo nicamka uu ku siiye aan la koobi karahayn markaa ha eegin cidda aada caasiyaysa macsiyadu ha eegin macsiyada ciddaad caasiyaysa eeg markaa macsiyada weynaanteeda ayaa dareemi doontaa sidaa awgeed ayaa qofka muslimkaa ee ilaahay tabaaraka wa tacaala qalbigiisa uu ku wen yahay ilaahay cabsidiisuna qalbigiisa ay ku jirto macsiyadu waa ay la weyn tahay waxa ay uga dhigan tahay buur uu hoos joogo kusoo dhacaysa qofka munaafiqa ee iimaanku qalbigiisa aanu gelin ilaahay cadamadiisuna tabaaraka wa tacaala aanay gelin qalbigiisa ama ay ku yar tahay macsiyada uu sameynaya waxba lama aha sa awgeed baa laga yaabaa inuu ku faano halkii macsiyadii calalaqal ugu yaraan uu qarsan lahaa inuu ku faano oo wax iisku moodaa laga yaabaa sidaa awgeed baa rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi kullu ummatii mucaafa ila almujaahiruun ummadayda waa la cafinaya waa loo dembi dhaafaya ilaa kuwa xumaanta la banbaxay mooyaane oo xumaantii inta ay sameeyeen haddana aan qarsanahayn oo inta habeenkii xumaan ay sameeyaan waa bariisanayo iyadoo ilaahay asturay oo iyagu markaa xumaantii dadka uga sheekaynaya facaltu lbaarixata kada wa qultu lbaarixata kada xalay baan sidaa sameeyey xalay baan sidaasi idhi waxaa muhima qofka muslimkaa inuu ogaado macaasidu haba yaraatay inay isbiirsanayso markay isbiirsatana inay qofka halaagayso rasuulkeenu sala allahu alayhi wasalam waxa uu ina siiyey tusaale aada iyo aada u layaab badan waxa uu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam dunuubta yaryari waxa ay ka dhigan tahay sidii qowm safray safar iyo socdaal bay galeen dabeeto waxa ay dooneen inay raashinkoodii karsadaan mid waliba saxar yar buu meel ka soo qaaday iyo qodax yar markay isu keeneen waxaa saxaradaa iyo qodaxahaasi ay isla noqdeen dab holcayo raashinkaa lagu karin karo wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu alayh wasalam macaasida ayaa sidaa ka dhigan sidaasay isu biirsanaysaa ay isu kaashanaysaa midba mid bay u baaqanaysaa midiba mid bay dhalaysaa oo waa ay tarmaysaa macaasidu ilaa qofka waxa weeyaan ay halaagto sidaa awgeed laa taxqirana sagiiratan ina aljibaala min alxasaa ha yaraysanin dembi buuraha aad arkaysaa waxa ay ka kooban yihiin qururux yaryar oo isu tegay dabeetana buur bay isla noqdeen ayatuha alkhtu lmuslima ilaahay tabaaraka wa tacaala daacada la ateecaya waxay leedahay fure macaasida ilaahay tabaaraka wa tacaala la caasiyaya amarkiisa la khilaafayaana iyaduna waxa ay leedahay furayaal waxaa furayaasha markaa kamida macaasida aljahlu biumuuri اddiin walicraadu can tacalumi alcilmi asharci in arrimaha diinta gabadhu ay jahli kaga sugan tahay oo ay tahay mid ka jeesatay barashada cilmigii sharciga ahaa cilmu lkitaabi wasunna cilmigii kitaabka rabbi iyo sunnada nebiga gaar ahaan waxyaabihii la xidhiidhay axkaamta dumarka waxyaabihii dumarka markaa waajibka ku ahaa ee fardu cayn ku ahaaye mid walba si gooniya looga rabay haddii dumarku jahli ay kaga sugnaadaan oo ay baran waayaan arrinka caynkaasi waa mukhaalafa sharciya macaasidan aynu markaa tirin doonaana macsiyada noocaasiya ayaa ay ka dhalataa badankeedu sidaa awgeed baa ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu ibni aadamka ka hadlayay waxau yihi ina alinsana kana ina alinsana kana jahulan haluma haluuman jahula insaanku waxa uu yahay mid dulmigiisu uu badan yahay dulmiga halkan waxaa looga jeedaa xadkii loo loo dhigay isagoo garan ayuu ka gudbaya waana jahuula waa mid jahligiisu markaa uu fara badan yihi waxaa markaa aayaddaasi ayna tusinaysaa macaasida iyo khilaafka sharciga la khilaafaa laba arrimood unbay ka dhashaan qofka laba arrimood midkood ayuunbaa ugeysa arrinta koowaad waa jahliga inaanu qofku shareicadiiba aanu garanahayn oo uu yahay midaan xaaraamta iyo xalaasha kala garanahayn oon munkarka iyo macruufka kala soocahayn oo wixii ilaahay raalli gelinayo wixii ilaahay tabaaraka wa tacaala ka cadhaysinaya aanay ukala soocnayn arrinta labaadna waa dulmiga waa qofkii oo xaqii uu u cad yahay oo garanaya ayaa xaqii waxa uu ka dooranaya inuu hawadiisa raaco oo shaydaanka uu ka amar qaato ilaahayna tabaaraka wa tacaala sharcigiisa iyo diintiisa waxa weeyaan uu khilaafo sidaa awgeed waxaynu leenahay gabadha muslimada ahi waa mukallafa waa mid ilaahay takaaliif iyo waajibaad u saaray sida ninkaba takaaliif iyo waajibaad ay u saaran yihiin qofka muslimkana waxaa waajib ku ah ama nin ha noqdo ama gabadh ha noqoto waxyaabaha ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku waajibiyey inuu barto ayaa waajib ku ah waxyaabaha fardul caynka ku ah gaar ahaan arrimaha markaa cibaadadu aanay la-aantood ansaxahayn sidaa awgeed wuxuu leeyahy sheekh alaada ibnu jawzi raximah llah almar'atu shaksu mukalafun kaarajul fayajibu calayha طalabu cilmi اlwaajibaati calayha litakuna min aadaa'iha calaa yaqiin gabadhu waa shaksi ilaahay waajibaad uu saaray sida ninka oo kale sidaa awgeed waxaa waajib ku ah inay barato waajibaadka la saaray cilmigooda si ay u gudato waajibaadkaasi iyadoo yaqiin kaga sugan oo garanaysa sidan ay u gudanaysaa inay tahay sidii markaa saxda ahayd ee ilaahay tabaaraka wa tacaala uu rabay wuxuu yihi rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam talabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmiga in la dalbo oo la raadiyo wax la bartaa waa arrin waajib ku ah qof kastoo markaa muslima rag iyo dumarba waa soo gudagelayaan waxaa gabadha muslimadda kudayasho markaa ay ugu sugan tahay dumarkii saxaabada oo ilaahay uu ammaanay tabaaraka wa tacaala kuwaasi oo ah kuwa cilmiga raadiya si guudna u raadiya si gaarna u raadiya cilmiga sidoodaba waa jeclaayeen oo inay cilmi maqlaan oo ay dhagaystaan ay faa'iidaystaan waa jeclaayeen haddii iyaga mas'alo ay la soo daristana waxa ay ku dadaali jireen sidii mas'aladaasi ay uga gun gaari lahaayeen oo ay uga tahli bixi lahaayeen oo ilaahay tabaaraka wa tacaala cilmi markaa ay ugu caabudi lahaayeen waxaanay ahaayeen dumarka saxaabadu kuwa la tartama ragga oo kula tartama baabkaasi cilmiga wuxuu leeyahay abu saciid alkhudri saxaabiga la yidhaahdaa qaalat inniswatu lilnabiyi sala allahu alayh wasalam halabanaa calayka arijaal dumarkiibaa usoo ashkatooday rasuulka waxa ay ka ashkatoonayaan maaha adduunyo ay raggu uga dheereeyeen iyo madaxtinimo ay markaa ka maroorsadeen waxa ay ku yidhahdeen rasuulka sala allahu alayh wasalam raggii ayaa markaa rasuulkii ilaahay ou nagaga kaa xoog roonaaday raggii ayaa ku kaxaystay iyaga ayuunbaad markaa waxu sheegaysaa oo aada waxu dhigaysaa fajcal lanaa yawman min nafsik annaguba xaq baanu kugu leenahaye maalin markaa noo yeel annagana aada wax noo sheegto marka maxay dumarku doonayaan maalin iyaga u gaara maalmaha kalena inta badan ragga way la wadaagayaan oo khudbadii jumcaha ayay xaadirayaan oo ay dhegaysanayaan salaaday la tukanayeen rasuulka sala allahu alayh wasalam oo cilmiga rasuulku saxaabada u akrinaya bay dhegaysanayeen haddana waxay doonayaan intaa in dheeraadka oo waxay leeyihin maalin gaara nooyeen si awgeed baa bukhaari raximahullah xadiidkan waxa uu baabaystay baabu hal yujcalu linnisaai yawmun calaa xidda baabka ah dumarka ma loo yeelayaa maalin iyaga u gaara oo raggu aanay la wadaagin wuxuu leeyahay saxaabigani fawacadahuna yawman laqiyahuna fiihi rasuulku sala allahu alayh wasalam dumarkii wuxuu u ballan qaaday maalin maalintaasina wuu la kulmo fawacadahunna wuu waaniyey waanada macnaheedu waxaa la yaqaahdaa waa maa tantaficu bihi alquluub waxa qalbigu ku intifaaco ayaa waana la yidhaahdaa wax qalbigooda markaa jilciya ayaa rasuulku sal alla alay wasalam uu kula hadlay wa amarahunna axkaamta lafteedii rasuulu kamuu tegin oo wacdi markaa aan axkaam wadan mu ahayn hadalkiisiiye waxna waa uu faray rasuulku sala allahu alayh wasalam fa kaana fima qaala lahuna waxaa kamid ahaa waxyaabaha maalintaa rasuulku dumarka uu ku yidhi ma min kuna imra'atun tuqadimu halaathatan min waladiha ilaa kana laha xijaaban min annaar ma jirta buu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam gabadh horu marinaysa saddex kamid a carruurteeda macnaa ay sakiirayaan oo ay ka horeynayaan haddii ay jirtana naarta ayaa xijaab ay uga ahaadaan fa qaalat imra'atun wathnayn labada ka waran rasuulka ilaahayow fa qaala wathnayn wuxuu yihi rasuulku sal lla alay wasalam labaduna waa sidaasi oo kale marka waa gabadha inta carruurteeda ay ka sakiiraan oo iyagoo yaryar ay dhintaan dabeeta sabirta ilaahayna tabaaraka wa tacaala arrinka caynkaasiya ajar kaga dalabta wax wanaagsan inuu usoo gadaal mariyana ilaahay weydiisata waxaa markaa uu ina tusinaya xadiidkani sida ay dumarka saxaabadu ahaayeen kuwa ku dadaala cilmiga weliba ma ay ahayn markaa kuwa cilmiga ka xishooda umu salama waxay leedahay qaalat umu sulaym ina allaha laa yastaxyi min alxaq fahal cala almar'ati min guslin ida ixtalamat umu sulaym baa u timi rasuulka sala allahu alayh wasalam waxay tihi ilaahay xaqa kama xishoodo cilmiguna waa xaq su-aashuna waa xaq in mas'alada la ogaadaana waa xaq ee gabadha maydhasho ma lagu leeyahay hadday ixtilaamto qaala nabiyu sala allahu alay wasalam nacam idaa ra'at ilmaa rawahu albukhaari wakayruh waxaa markaa taasi ay tusinaysa dumarka saxaabadu aanay uga khajili jirin inay wax bartaan ama ha waaweynaadaan ama ha yaryaraadaan waxaa laga yaabaa iminka dumarka wax bartaa inay u badan yihiin dumarka yaryar oo dumarka waaweyni markaa salaad ay iska bawsadeen un ay iska tukadaan oo ilaahay markaa xaalkeeda uu og yahay su-aashooduna markaa ay iskaba yar tahay oo cidda culimada aanay waxba weydiin laakiin dumarka saxaabadu sidaa may ahayn saxaabaduna iyagoo waaweyn bay wax barteen wuxuu leeyahy imam الbukhaari raximah اllah fi kitaabi اlcilmi min صaxiixi waqad tacalama asxaabu الnabiy calى kibari sinihim saxaabada rasuulku cilmiga ayay barteen iyagoo waaweyn qofku intuu yar yahay waa inuu ku dadaalo barashada cilmiga laakiin haddii fursadaasi ay sheegto maaha inuu yidhaahdo carabkii baa iga weynaado iminka waxba kari maayo saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam sidaa may ahayn iyagoo waaweyn bay markaa wax baran jireen mar haddii waajibku saaran uu yahayna ama carabku ha weynaado ama cagtu ha weynaatee inaad cilmigii barato ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo caaisha radia allahu canha ay ku ammaantay dumarkii anfaarta inay ahaayeen kuwa ku dadaalo cilmiga iyo alfiqhu fi ddiin diinta ilahay inay fiqhu u yeeshaan oo weliba arrinka caynkaasi iyo xishood aanu ka hor istaagi karin ama aanu ka hor istaagi jirin waxay leedahay caaisha nicma nisaau nisaau lansaar dumar waxaa u fiican dumarkii ansaarta lam yamnachuna alxayaau an yatafaqahna fi ddiin xishoodku umuu diidin inay diinta rabbi subxaana wa tacaala ay fahmaan oo ay bartaan xadiidka waxa wariyay imaamu muslim iyo abu daawuud marka waxa aada moodaa in barashadii cilmiga iyo usoo jeeditaankiisu dumarka muslimaadka marka la eego uu ku yar yahay iyadoo arkayso iyagoo dumarku markaa baranaya arrimo aan waajib ku ahayn cid kalena ay kaga filan tahay haddaad eegto barayfadadu way buuxaan meelaha kombyuutarada lagu baranayaa way buuxaan dumar baa ka buuxa laakiin meelihii markaa shareecada oo qofka waajib ku ah lagu baranayay waxaad moodaa inay in yaruun markaasi ay joogto taasina waxaa keenaysa qiimihii cilmiga oo aada moodo inaan la garanahayn qofku haddaanu garan cilmigu wuxuu kala maqan yahay waxa weeyaan inuu iska dayaco way la fududahay laakiin qiimaha cilmiga hadduu garanayo waxaanuu baranayana qiimihiisa hadduu garanayo waxa kaga xidhanna qiimihiisa hadduu garanayo cilmiga qiimihiisa markaa waa garanaya barashadiisana markaa waa ku dadaalaya waxaa rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam uu tilmaamay fadli aada iyo aada u weyn oo ku jira barashada cilmiga oo cilmiga horta jahligii baad kaga baxaysaa oo ilaahay wixii uu kugu lahaa baad ku garanaysaa wixii ilaahay uu kaa reebayna waad garanaysaa waad ka dheeraanaysaa taasi waa fadiilo weyn oo cilmigu uu leeyahay fadiilo kale waxay tahay isaga ayaa sidiisaba cibaado u ah oo barashadiisa ilaahay aada ugu dhawaanaysa wuxuu leeyahy rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam man gadaa ila almasjidi laa yuriidu ila an yatacallama khayra aw yucallimahu kana lahu kaajri xaajin taaman xajatuhu qofka masaajidka ku kalaha buu leeyahy rasuulku sala allahu alayhi wasalam isagoon ujeedo kala lahayn ilaa inuu khayr barto mooyaane ama inuu khayr dadka baro qofkaasi waxa uu leeyahay ajarka uu leeyahay qofka xajiyey oo kale oo weliba xajkiisu markaa uu dhamaystirayy oo xaj nuqsaani gashay aanu ahayn waxaa markaa taasi ayna tusinaysaa fadliga cilmigu uu leeyahay waxaa kaloo rasuulku sala allahu alayh wasalam uu yihi man jaa masjidii hada lam ya'tihi ila likhayrin yatacallamuh aw yucallimuh fahuwa bimanzilati almujaahidiina fi sabiili illah qofka masaajidkayga yimaada buu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam oo aan wax kala u iman ilaa khayr inuu barto ama inuu cid bara mooyaane waxa uu taagan yahay halka ay ilaahay ka taagan yihiin almujaahiduuna fi sabiili illah kuwa ilaahay daraaddii dagaalka u gala ee gaalada markaasi dagaalka la hortaga si kelmadda ilaahay ay kor u noqoto waman jaa ligayri dalika fahuwa bimanzilati arajul yanduru ilaa mataaci gayrih qofka masaajidka ujeedo kale u yimaada oo aan ahayn inuu khayr barto ama khayr inuu cid baro qofkaasi wuxuu ka dhigan yahay bu uri rasuulku sala allahu alayhi wasalam qof daawanayo xoolo cid kale ay leedahay waktigiisu muu dayacaya soo ma waxbuu kororsanaya isagu xoolo dad kale ay leeyihiin umuu daawanaya bimacnaa khayrkii isaga waa seegay waxba muu kororsan waxbana muu barin cidna mid wax baray maaha waxaa markaa labada xadiis ayna tusinayaan fadliga uu leeyahay cilmigu iyo khayrka qofku markaa uu ka dheefayo inuu wax barto ama cid wax uu baro waxaa arrinka noocaasiyo shardi u ah inuu arrinkaa ilaahay daraaddi uu samaynayo laa yuriidu ila an yatacallama khayra aw yucallima ujeedo kale inaanu ka lahayn laa riyaan walaa sumca istus iyo ismaqashiin inaanay ku jirin inaanu adduunye iyo markaa wax kala toona aanu ku doonahayn marka gabdhaha muslimaadka waxaan leeyahay in cilmiga sharcigaa la bartaa waa mas'ale muhima diinteenii baa markaasi inagaga xidhan wixii qofka isaga si gaara markaa ugu waajiba inuu bartaa isaga ayay waajib ku tahay wixii markaa lasoo gudboonaaday aanu garanahayn cidda garanaysa waa inuu weydiiyo su-aasha marka aanu ka xishoon isagoo usluubkeeda hagaajinaya haddii gabadhu markaa gurigeeda ay ku haysato cid wax barta inay baxdo markaa wax ugu baaqayo ugu yeedhaya ma jiro inay gurigeeda markaa wax ku barato ayaa u fiican waayo rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yihi wa buyuutuhuna khayrun lahuna dumarka gurigooda ayaa u khayr badan oo bixitaanka uga khayr badan haddii markaa cid guriga wax ku barta aanay haysan inay cilmiga u baxdaa gabadhii waa u banaan tahay laakiin waxaa loo baahan yahay inay ilaaliso aadaabta sharciga oo ay ka mid tahay inay gabadhaasi tahay mid xijaaban xijaabkii sharciga ahaa waayo cilmiga ay raadsanaysaa muxuu usoo kordhinayaa haddii ay markaa ka qaawan tahayba oo aanay kuba camal falin oo jidhkeediiba aanay asturin waa inay noqoto midaan iyaduna fitnoobahayn cid kalena markaa aan fitnaynahayn taana macnaheedu waxa weeyaan waa inay ka dheeraato wax allaale wixii iyada fitno usoo jiidayay iyo wixii markaa keenaya inay cid kala fitnayso xaqa ay seejiso oo ay garab mariso waxay ahlulcilmigu tilmaamaan inay gabadha la gudboon tahay inay raadsato qof da-weyno waxbara waayo haddii iyadoo ay tahay gabadh shaabada shaab markaa iyadoo kaleana cilmi ay u raadsato laa tu'manu lfitna fitnadii lagama aamin aha haddii cid markaa da-weyn oo waxbarta ay helayso inay ka barato ayaa fiican haddii taasi markaa ay u suurto geli weydo qofka shaabkee gabadho ay wax ka baranayso cilaaqada iyo xidhiirhka ka dhexeeya waa inuu noqdo inay cashar ay ka dhegaysato dabeetana ay albaabka ka baxdo sheeko kale iyo markaa xidhiidh kale iyo wadahadal kale iyo isbarasho kale inay dhex martaa markaa mid loo baahan yahay maaha waayo waa sabiilu lfitna fitnada iyo markaa xumaanta waddadii loo marayay ayaa arrimaha caynkaasi markaa ay kamid yihiin marka mukhaalafada koowaad ee dumarka markaa in badanoo kamid ay ku dhacaan waa inay diinta rabbi tabaaraka wa tacaala jahli kaga sugan yihiin ay kana jeesteen markaa barashadii cilmigii sharciga ahaa marka walaalayaal cilmigii sharciga ahaa barashadiisu waa inoo fududahay ilaahay tabaaraka wa tacaala cid waxa aynagu dhaanto ina barto waa inoo fududeeyey meelihii markaa lagu baranayeyna waa ay fara badan yihiin markaa in fursadaasi laga faa'iidaysto laga qaniimaysto ayaa aada iyo aada u fiican waxay tahay mukhaalafada labaad ee halkan aan tilmaamaya ilaahay tabaaraka wa tacaala addoomaha markuu abuuray waxa ilaahay addoomaha u abuuray inay ilaahay keliyeeyaan oo ay cibaado ku keliyeeyaan sifaadka rabbi uu leeyahayna cid kale aanay siin xuquuqda rabbina cid kale aanay u leexin ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqa u gaarkaana inaanay ilaah iyo cid kale aanay ka dhexaysiin oo aanay u qaybin waa tawxiidkii waa keliyeynta rabbi subxaana wa tacaala wamaa khalaqtu ljina waalinsa ila liyacbuduun buu ilahay yihi jinka iyo insiga wax kale umaan abuurin waxaana u abuuray un inay keliyeeyaan oo ay caabudaan cibaadadaasina ay noqoto mid aniga i gaar yeelayaan oo cid kale aanay waxba ka siin ahayn ilaahay markaa tabaaraka wa tacaala tawxiidka iyo keliyeynta xaqa uu leeyahay haddii lala iman waayo ilaahay sharcigiisi iyo amarkiisii oo la khilaafay bay noqonaysaa tawxiidka markaa siyaabaha loo khilaafaa ee rag iyo dumarba ay u khilaafaan waa ay fara badan tahay waxaa kamid a markaa waan dul marayaaye ilaahay cid aan ahayn in la baryo oo wax la weydiisto oo dadka markaa dhintay ee xabaalaha ku jira iyaga naf laga dayo ama dadka maqan la aamino inay wax qaban karaan oo loo yeedho oo wax la weydiisto taasi waxay ka mid tahay shirkiga weyn ilaahay baynu ka magan gelaynaa shirkiga weyn waayo ilaahay baa tabaaraka wa tacaala xaq u le in kelidii la baryo haddii cid kale markaa loo leexiyo ilaahay iyo ciddaasi ayaa laga dhexaysiiyey xaqii ilaahay uu lahaa ilaahay baa kelidii markaa caalamkan abuuray kelidiina maamula isagaa waxna dila waxna nooleeya waxna arsaaqa cid arrinkaa la wadaagtaa ma jirto cid ku kaalmaysaana ma jirto cid ilaahay tabaaraka watacaala arrinka caynkaasiya wax kala qabatayna ma jirto oo la wadaagtay sida awgeed haddii qofka ibni aadamkaahi ilaahay cid aan hayn uu weydiisto wax ilaahay mooyaane cid kale aanay qaban karin waxa uu noqonayaa mid shirki ku dhacay haddii qof dhintay wax dad noole ay qaban karaan ee agtooga mid shirki weyn ku dhacay buu noqonaya sida awgeed baa ilaahay wuxuu yihi qul idcu ladina zacamtum min duni falaa yamlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila ilahay wuxuu leeyahy bal u yeedho u baaqa kuwan aad sheeganaysaan ilaahay sokadii inay wax qaban karaan ama ha noqdaan nebiyo ama ha noqdaan malaa'ig ama ha noqdaan dad kaloo saalixiina falaa yamlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila xaqiiqada iyo dhabtu siday tahay baa laydin sheegayaa kuwo markaa dhibaato idinka dulqaadi kara maaha kuwa dhibaato idin haysata cid kale ku wareejin karana maaha ilaahay ayuunbaa dhibaato idin haysta idinka dulqaadi kara ilaahay baa tabaaraka watacaala idinka rari kara markaa macnuu waxa weeyaan hallugoyna ilaahayna tabaaraka watacaala ha ka cadhaysiinina xaqiisana meel kala ha marinina ee ilaahay baa intaasi markaa idinku filan cid kalena uma baahnidin ilaahay oo qura markaa barya haddaad cid baryaysaan alaysa allahu bikafin cabda ilaahay miyaanu addoonkiisa ku filayn markuu addoonku ilaahay oo tabaaraka watacaala le ibari oo wax weydiiso anigaa wax walba ku qabanaye ilahay intuu ka leexdo cid kale wax weydiisanayo waxa ilahay uhi qul idcu ladina zacamtum min duni illah laa yamlikuna mithqaala darati fi الsamaawaati wala fi lard wma lahm fihima min shirk wma lahu minhm min dahir walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lah waxa ilaahay uu leeyahay bal u yeedho u baaqda kuwa ilaahay sokadii aada sheegateen inay wax qaban karaan wallahi inaanay samada iyo dhulka waxba ku lahayn shay inta u yarna kuma laha iyagu ilaahay baa iska leh lama mulkiyaan wamaa lahum fiihima min shirk ilaahayna shuraako kula ma aha samada iyo dhulka wamaa lahu minhu min dhahiir ilaahayna tabaaraka watacaala may kaalmayn oo waxay u qabteen oo ilaahay uga baahan yahay ma jirto walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lah ergadiina ilaahay agtiisa waxba ka tari mayso ilaa cid ilaahay arrinkaa uu fasaxay mooyaane haddaynu eegno siyaabaha markaa qofku wax uu kugu qaban karaa waa afarta arrimoodee ilaahay aayadda uu ku tilmaamay afartabana ilaahay waa u diiday cidda ilaahay ka sokaysa waa ta koowaad inuu waxaan isagu leeyahay wuxuu isagu leeyahy qofku waxbuu kaa siin karaa waxaa marka ilaahay uu tilmaamayaa khalqigu samadiyo dhulka inaan waxba ku lahayn marka waxba kaama siin karaan wey ama waxaan inaanu isagu si gaara u lahayn laakin waxa weeyaan cid ay wada leeyihiin oo qayb uu ku leeyahay sheer inuu ku leeyahay wixii sheerka uu ku lahaana waxbuu kaa siin karaa wuxuu ilaahay tilmaamayaa jin iyo insi inaanay ilaahay sheer kula gelin samada iyo dhulka toona ama waxa uu markaa wax kugu siin karaa in cid markaa waxay leedahay uu wax kala qabtay oo markaa halkaa mushqaayad uu kaga helay taasina inaanay jirin buu ilaahay tilmaamaya oo samadan iyo dhulkan iyo caalamkan ilaahay cid ugu gargaarto wax kala qabatay inaanay jirin arrinka afraad waa inuu markaa ku ergeeyo oo ciddii wax haysatay uu ku yidhaahdo waxa weeyaan qofkani wuu baahan yahay wax soo si ilaahay wuxuu tilmaamayaa taasina ilahay agtiisa inaan waxba ka tarahayn ilaa inuu ilaahay ogolaado mooyaane ilaahayna ciddu u ogolaanaya waa cidda markaa tawxiidka la timaada oo ilaahay keliyeysa laakiin cidda shirkiga samaynaysa ilaahay kayrkii baryaysa xataa shafaacada ambiyada iyo saalixiinta waxba kuma laha waayo markii rasuulka sala allahu alayh wasalam abu hurayra uu weydiiyey man ascadu nnaasi bishafaacatika ya rasuula allah shafaacadaada maalinta qiyaame yaa u mudan rasuulka ilaahayow wuxuu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam man qaala laa ilaha illa allah khaalisan min qalbi qofka yidhaahda laa ilaha illa allah iyadoo arrinkaasi markaa qalbigiisa uu ka soo go-ay oo ilaahay tabaaraka watacaala cid kale markaa aan la wadaajin xaqiisana aan waxba ka siin markaa baryadu waa cibaado cibaada haddii cid kale loo leexiyo shirki bay noqonaysaa shirkiguna tawxiidka iyo keliyeynta ilahay buu meesha ka saaraya haddaad isweydiiso qof ibni aadama miyaan wax la weydiisan karin qofka ibni aadamka ee nool ee kula jooga wixii ibni aadamku ay qaban karaan waad weydiisan karta laakiin ibni aadam ka noole ku ag jooga ma weydiisan kartid waxaana ibni aadamku qaban karin sida inuu waxa weeyaan ajashaada dub u dhigo ama in waxa weeyaan carruur uu ku siiyo ama qofkii dhintay inuu kusoo nooleeyo ibni aadamku waxa weeyaan hadduu kaa maqan yahay oo markaa wasiiladii aad ku wada xidhiidhaysaana aanay jirin oo iskiin maqashiinaysaa iyadana inaad wax weydiisataa walow waxaa ibni aadamku ha karaane kuma banaana waayo weydiisashadaadaa waxa keenay wuxuu noqonaya inaad aamintaad ictiqaaday in qaybkiiyo waxa maqan uu og yahay oo marka adigoo markaa waddan jooga isna waddan kale uu joogo inuu baryadaada halkaa ka maqlaayo taasina waxay noqonaysaa sife ilaahay uu lahaa inaad siisay oo ah ogaalka qaybkiiyo waxa maqan ibni aadamka hadduu dhinto wuxuu qaban karaa ma jirto camalkiisii baa go-ay idaa maata ibnu aadam inqataca camalu ila min halaath wuxuuri rasuulku ibni aadamku hadduu dhinto camalkiisu wuu go-aa ilaa saddex arrimood mooyaane ilmo fiican oo saalix oo uu ka tegay oo usoo duceeya ama waxa weeyaan sadaqa jaariya uu ka tegey waqfi uu ka tegey oo markaa dadku ay ku intifaacaan geeridiisa dabadi ama cilmi dadka uu baray oo weli dadka ay ku intifaacayaan markaa qofku markuu dhinto camalkiisa wuu go-ay mar hadduu camalkiisa go-ay isaga ayaa u baahan in wax loo taro waxtarkuna waxa uu noqonayaa in isaga loo duceeyo oo ilaahay loo baryo sidaa awgeed saxaabadu rasuulku sala allahu alay wasalam markii uu noolaa waxay odhan jireen ilahay noo bari laakiin markuu dhintay iska dhaaf inay isaga baryaane xataa ilaahay noo bari may odhan way ka leexdeen arrinka waxay u leexdeen cabbaas oo rasuulka adeerkii ah oo yidhaahdeen rasuulku markuu noolaa isagaanu odhan jirnay ilaahay noo bari laakiin rasuulka waa kii dhintay adiga ayaa markaa adeerkii rasuulkaa adiga ayaa markaa wanaag aanu kugu tuhmaynaa ee ilaahay tabaaraka watacaala khayr iyo wanaag noo weydii oo roob ilaahay nooga bari markaa taasi waxay tusinaysaa qofku markuu dhinto camalkiisi inuu gooyo isaga aan waxba la weydiisanahayn waayo haddii isaga wax la weydiisano dadka wuxuu qaban karayo dee arrintaasi camalkiisa kamid ahaan lahay ila ajar buu ku yeelan laha laakiin mar hadduu rasuulku yihi camalkiisi wuu go-ay macnaheedu waxa weeyaan wax la weydiisan karo iyo wuxuu qaban karaa haba yaraatee ma jirto waxay tahay markaa mukhaalafada kale saddexaad ee halkan aan ku tilmaamaya waa masalatu shaddu rixaali ila alqubuur islaamku ma diidana xabaalaha in la booqdo ujeedada loo booqanayo xabaalaha waxa weeyaan in aakhire lagu soo xusuusto qofka qalbigiisa uu jilco oo rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xabaalaha ziyaarta fa inahaa tudmicu alcayna wa turiqu lqalba ziyaarada xabaalaha iyo booqashadoodu qofka ilmihiisana indhihiisana way ka oohisaa oo ilmay kaga yaacisaa oo qofkii markaa iimaan qalbigiisa uu ku jiray ee cabsii markaa ay gelaysay markuu qabriga dul tago sidaas oo kale qofka qalbigiisana waa ay jilcisaa ziyaaratu alqubuur ujeeddada markaa laga leeyahay booqashada xabaaluhu waa inaad adigu kusoo intifaacdo oo qalbigaagu kusoo jilco aakhire aad kusoo xusuusato si aad u diyaar garowdo ujeeddada labaad waxay tahay dadkii dhintay camalkoodi iyo shaqadoodii la joojiyey maalintii ay dhinteen inaad ilaahay tabaaraka wa tacaala aada u barido hase ahaatee islaamku muu sheegin in dadkaasi markaa dhintay loo tago xabaalahooda si iyaga wax loo weydiisto islaamku taasi miduu qabayo miduu sheegay toona ma aha islaamku muu sheegin in cibaadada xabaalaha loola doonto oo la yidhaahdo cibaadadu waxay ku khayr badnaanaysaa xabaalaha agtooda ama ilaahay wuxuu ku aqbalayaa marka xabaalaha lala lala ag tago oo islaamku muu odhan markaad roob doonaysaan xabaalaha dhex gala ee banaanka u baxa buu ihi ama masaajidka dhexdiisaba roobdoonta ka sameeya bal waxa weeyaan islaamku waxa uu tilmaamay in cibaadada laga ilaalinayo xabaalaha oo rasuulku wuxu uhi laa tusalluu ila alqubuur xabaalaha xaggooda ha u tukanina waxaa kaloo rasuulku uhi sala allahu alayh wasalam waar guryihiina ha ka dhigina xabaalo ee qur-aan ku akriya salaadana ku tukada taasi markaa waxay tusinaysaa xabaaluhu inaanay ahayn meel markaa lagu cibaadaysto waxaa kaloo islaamku uu tilmaamay xabaalaha in safar loo galo booqashada la booqanaya inaanay banaanayn laa tushaddu rixaal ila ila halaathati masaajid buri rasuulku buqcad iyo meel safar looma galo la doonayo tegitaankeeda in ilaahay loogu dhawaado ilaa saddex masjid mooyaane waa almasjid alxaraam oo ku yaala maka iyo masjid nabiy calayhi salaatu wasalaam oo madiine ku yaal iyo almasjid alaqsa oo bayt lmaqdis ku yaal saddexdaa meelood meel aan ahayn safar looma geli karo iyadoo la doonayo meeshaa tegitaankeeda in ilaahay loogu dhawaado iyada lafteeda waxaa kaloo rasuulku uu tilmaamay sala allahu alayhi wasalam inaan markaa xabaalaha laga dhigan meel wakti go-aan la tagoo la isugu yimaado oo wuxuu ihi rasuulku laa tajcaluu qabrii ciida xabaashayda ha ka dhiganina meel ciida bimacnaa wakti go-an aada isugu timaadaan mawsim mucayana aada isugu timaadaan si aada u weynaysaan sidaa awgeed qofka muslimkaa hadduu doonayo xabaale inuu booqdo kuwa ugu dhowaa inuu siyaarto oo uu booqdo isagoo iyagana usoo ducaynaya isaguna aakhiro ku xusuusanaya waa inaanu wakti gaara samaysan uu leeyahy sanadkiiba mar baan booqanaya ama bishiiba mar baan booqanaya ama usbuuciiba mar baan booqanaya ilaa qofka firaaqadiisay tahay un mooyaane marka arrinkaasi u suurta galo bixasabi qudratihi wa istitaacati awooddiisa iyo firaaqadiisu siday tahay bay arrintaasi ku xidhanta maalinta uu karo maalinta uu awoodo maalinta marka ay u suurta gasho markaa xabaalahan safarka loo gelayo ee sanadkiiba mar la ysugu imanaya dushoodu sidaa rasuulku tilmaamay sala allahu alayh wasalam waa mid aan sharci ahayn waxaa kaloo rasuulku sala allahu alayh wasalam uu tilmaamay xabaalaha marka la tago inaan qowl xun lagu hadlo walaa taqulu hujra buri rasuulku hadal xun ha ku hadlina hadalkii xumaa waxaa ka mid a in dadka xabaalaha ku jira aada barido waxaa ka mid a markaa hadalka xun inaad bidca halkaasi aad ka akrido aan sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaam waafaqsanayn inaad macsiyo iyo xumaan xabaalaha dhexdooda aad ka tidhaahdo ama dushooda ayaa ka mid a hadalkaa xuna rasuulku sala allahu alay wasalam uu diidayo marka waxaad arkaysaa in sharcigaa rasuulku uu tilmaamay iyo nidaamkaasi uu u dejiyey booqashada xabaalaha in markaasi la khilaafay in fara badan oo markaasi kamid a markaa taana dumarka muslimaadka ah waxaan leeyahay ka digtoonaadaan mukhaalafaadkaas xabaalaha inay booqdaan way u banaan tahay iyadoo markaa aanay samaynahayn mukhaalafaadka sharciga ee aynu tilmaanay waxaa kamid a mukhaalafaadka sharciga rabbi tabaaraka wa tacaala dumarku ay ku khilaafaan addabxu ligayri illah ilaahay cid aan ahayn inay waxu qalaan iyadoo ciddaa qalitaankaasi ay ugu dhowaanayaan waayo qalitaanka mar haddii u dhowaansho iyo weyneyn looga jeedo cibaada ayuu noqonaya cibaadana ilaahay baa xaq u leh cid kale xaquma laha qeybna kuma laha wuxuu ihi rasuulku sala allahu alayh wasalam lacana allahu man dabaxa ligayri illah ilaahay naxariistiisa ha ka fogeeyo cidda u gawracda cidaan ilaahay ahayn iyadoo ciddaa ugu dhowaanaysa oo gawraca markaa ku weyneynaysa oo gawraca uu u geynayo baqasho ciddaa ay ka baqanayaan oo isleeyihin haddaad qali weydaan masaa'ib buu idinku ridi ama gawraca uu u geynayo rajo ciddaa ay ka qabaan oo ay isleeyihin haddaad waxu qashaan barwaaqo iyo wanaag buu markaa ooda ka soo qaadaya wuxuu ilaahay yihi qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow salaadayda iyo gawracayga iyo noloshayda iyo geeridaydaba ilaahay baa iska leh cid la wadaagtaa ma jirto qofka muslimkii xayan oo mayitan inta uu nool yahayo markuu dhinto kadibba ilaahay baa tabaaraka wa tacaala mulkiya oo iska leh ilaahay baana xaqu leh inuu caabudo cid kalena xaquma leh waxaa markaa ayaddu ay tusinaysaa sida salaadu ilaahay ay ugu gaar tahay oo cid kale markaa aan loogu tukan karin in markaa gawracuna ilaahay u gaar yahay oo cid kale marka aan waxba loo qali karin laa shariika lahu baan idhi cid ilaahay la wadaagtaa ma jirto ambiyadu ilaahay waxba lama wadaagaan oo lama odhan karo waxa weeyaan nebi hebel baan u qalaya sidaas oo kale awliyadu ilaahay waxba lama wadaagaan iyo saalixiintu jinka iyo shayaadiintuna ilaahay waxba lama wadaagaan inta badan markaa dadku waddankeenan marka la eego waxaa shirkiga ay kaga dhacaan mas'aladan dabxiga iyo gawraca marka laga hadlayo inay markaa dadka dhintay ay wax u qalaan iyagoo le sheekh hebel baynu neefkaa u xidhaynaa ama aynu u qalayna haddaynu u qali weyno sanadkan abaar baa inagu dhacayso xoolaha inaga dhamaanaya haddaynu u qalana barwaaqo iyo markaa waxaynu la kulmaynaa wanaag hada huwa shirku bicayni waayo shaksigaa dhintay waxay ka dhigeen mid isagu caalamkan maamulo barwaaqadana keenaya abaartana keenaya ilaahay baa barwaaqada haya abaartana ilaahay baa haya qofkii abaar ka cararaya ilaahay xaggiisa ha u cararo qofkii barwaaqo doonayaana ilaahay tabaaraka wa tacaala ha weydiisto laakiin makhluuq isagoo kale aan waxba qaban karin yaanu diintiisa markaa u seegin oo aan adduunna aan waxba uga tarahayn diintiisiina markaa seejinaya ficilkaa uu samaynaya khaasatan ilaahayna tabaaraka watacaala ugu cadhoonayo haddaad caqligaaga dib ugu noqoto dadkani markay noolaan roobka miyay keeni jireen waa maya soo maaha jawaabtu ma markii ay dhinteene awoodoodii ay waayeen ee ruuxdii iyo naftii laga qabtay bay roob keenayaan markii ay noolaayeen ay na dhex marayeen miyay masaa'ibti iyo balaayada celin jireen waa maya soo maaha haddii markaa xaqiiqo lagu wada hadlaayo markii ay dhinteenna waa ay uga mudan yihiin inaanay masaa'ib iyo balaayo aanay celin naftooda ayay markaa geerida ka celin lahaayeen hadday wax qaban karayaan dadkan dhintay meeshanay kasoo bixi lahaayeen oo way shaqaysan lahaayeen rasuulku muu yidhaahdeen iyaga u duceeyo ilaahay u barya ee wuxuu odhan lahaa rasuulku sala allahu alay wasalam iyagu markaa ilaahay ha idiin baryaan ama iyaga wax weydiista buu odhan lahaa waxaa kaloo iyaduna jirto aada iyo aada ugu fara badan dumarka dhexdooda inay wax u qalaan jinka iyo shayaadiinta oo aada moodo in loo bixiyo magacyo kale mar la yidhaahdo quru quruumo iyo mar la yidhaahdo rooxaan iyo mar la yidhaahdo wadaado iyo m mucalimiin ma adri magacyo fara badan bay leeyihin islaantii markaa waxaa la odhanayaa quruumaad leedaha ama reerku quruumay leeyihin sanadkiiba markaa mar baa laga cuudinaya baa la leeyihi oo xoolo ayaa la qalaya xoolaha markaa waxaa loo qalaya baa laleeyahy lama qarinayaba quruumaha loo qalaya laaluush baa la siinaya cadar baa la siinaya maryo cusub baa markaa qofkii loo gelinaya lagu laaluushayo shayaadiinta iyo markaa jinkaa qofka ku jira shayaadiinta iyo jinkaa qofka ku jiraana sidaa kaga tegi maayaan bal sida ilaahay uu tilmaamay kibir iyo qooq bay arrinkaa ka qaadayaan iyo inay qofka markaa macmiishaan oo sanadkiiba markaa mar ay u yimaadaan markii loo samayn jiray martiqaadka iyo laaluushka caynkaasiya wuxuu ilaahay yihi tabaaraka wa tacaala waanahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqa rag insiga kamida ayaa waxay magan geli jireen waktigii jaahiliyada islaamka hortii kuwa jinka kamid a oo marka ay meel soo maraan shayaadiintuna markaa waa ay harowsan jireen oo waa ay cabsi iyo baqo gelin jireen haddii iyagoo safara ay doox soo maraan ma meel cidlaa si awgeed baa waxay odhan jireen acuudu bisayidi hadi hada alwaadi min sufahaai qawmi ninka jinkae waadigan iyo togan madaxda ka ah ayaan ka magan gelayaa kuwa waxmagaradka ee ka tirsan qolada uu taliyo ee markaa reerkiisa ah dabeetana shayaadiintu waxaa rabbi tabaaraka watacaala uu leeyahay arrinkaasi waxa ay kasii qaadeen markaa kibir iyo qooq inay ibni aadamkii markaa eryadaan oo meel kasta ay isu taagaan oo ay ukhaakhaayiraan insigiina arrinkaa wuxuu kasii qaaday un baqo iyo cabsi waxaa arrinka noocaasiya markaa keenay qofkan tawxiidka hubkii tawxiidkaanu sidan ilaahay baanu marka aanu ku xidhnayn alcilaaqa billahi baa ka maqan wuxuu ku xidhay markaa qalbigiisa makhluuq buu qalbigiisa ku xidhay oo uu ka baqanaya waxna uu ka rajaynaya sidaa awgeed dee makhluuqi naf kaga kici maayo waa kaa sanadkii oo mar laaluushka usoo doonanaya shayaaiinta iyo jinka wuxuu ilaahay tilmaamay kaydkoodu inuu daciif yahay ina kayda shayطaani kana daciifa makriga iyo dhibaatada iyo xumaanta iyo masaa'ibta insiga ay la doonayaan waa mid liita wey laakiin insigu isaga ayuunbaa isdaciifinaya wuu iska celin karaa wuxuu iskaga celin karaa markaa inuu ilaahay tabaaraka watacaala ku xidhnaado inuu ilaahay kelidii caabudo inuu ilaahay kelidii ka baqdo inuu ilaahay oo qura markaa khayr iyo wanaag uu ka rajeeyo laakiin haddii intaaba ilaahay tabaaraka watacaala u diidu ka leexiyo oo xagga jinka uu leexiyo jinkii markaa iyo shayaaiintii ducafadaha ilaahay uu tilmaamayey ayaa isaga markaa ka adkaanaya oo eryanaya marka waxaad ogaataan dumarow xoolaha markaa la qalayo iyo casuumadaha markaa jinka loo samaynayo shayaaiinta ee magacyada loo bixiyey inay yihiin markaa kuwa shirki ah ilaahayna aanu ogolayn diinta rabbina markaa lagaga baxayo waayo waa cibaado la caabudayo ilahay hayrki oo ilahay hayrka wax loo qalayo haddaad doonayso inaad iska dawayso oo dhibaato markaa ay kugu hayaan qur-aanka rabbi tabaaraka watacaala igu akriya dheh adiguna markaa toosnow iyaga ayaa dan isaga tegi doona laakiin adigii baa guri u ah oo hoy u ah oo aaminsan oo ictiqaadsan inay dhib ku gaadhsiin karaan waxna markaa ay ku qaban karaan adigiibaa wixii ay kaa dalbeenba u samaynaya adigiibaa iyaga awgood markaa sharciga ilaahay ukhilaafaya adigiiba markaa aan toosnayn sidee kaaga tegeen marka kaa tegi maayeen ber malbe markaa kaa dhiganayeen waxaa kamid ah mukhaalafaadka dumarku ay ku dhacaan baabkan tawxiidka annadaru ligayr illah inay ilaahay cid aan ahayn ay u nadraan shardi bimacnaa ay u galaan taa macnaheedu waxa uu yahay had iyo jeer aale dumarka haddii cidi ay ka xanuunsanayso ama cidi ay ka maqan tahay ama wax ay ka lumaan nadar bay galaan shardi shardiga haddii ilaahay lala galo tabaaraka wa tacaala xukun buu leeyahay oo nadar baa la yidhaahdaa shardigaas wuxuu noqonayaa inuu qofku yidhaahdo ilaahay qofkii maqnaa ii soo celi haddaad ii soo celisana waxaasaan kuu samaynaya ilaahay qofkan xanuunsanaya buka ii shaafi haddaad ilaahay qofka ii shaafido xanuunka ka dulqaado ilaahay oo cibaadada iyo daacadaasaana na qabanaya waxaa kaloo dhacda in nadarka caynkaasi iyo ilaahay cid aan ahayn ay u galaan oo ay yidhaahdaan sheekh dhintay oo xijaabtay oo xabaasha ku jira sheekh hebelo waxaan ballankuugu qaaday alaabtii layga xaday haddaad soo celiso ama cidda hayse aada sheegto inaan waxa weeyaan waxaa kuu qabto arrinka caynkaasiya ama qofkan xanuunsanaya haddaad saafido ama qofkii maqnaa haddaad soo celiso laa ilaha ila allah waa mukhaalafo iska cad wax ilaahay mooyaane tabaaraka wa tacaala cid kale aanay qaban karin ayaa makhluuq weliba dhintay qofkaasi uu weydiisanaya ilaahay xaqii uu lahaa ayaa qof dhintay uu siinaya qofkan markaasi dhintay markii uu noolaa alaabtu haddii ay lunto soo celi lama odhan jirin dadkunbuu kala mid aha cid qaadata iyo meel ay ku lunta jirana mu ogeen ma dhimashada iyo geerida markaa cilmiga ayaa aqoontaa u kordhisay markii qofkani markaa uu noolaa ee adduunyada markaa uu ku ceeshayo dusheeda mu ahayn mid dadka maqan keena dadka xanuunsanaya shaafiya ma markii uu dhintay uu markaa awoodda caynkaasiiyo yeesha nadarka iyo shardiga caynkaasi waa cibaado ilahi un baa xaq u leh ilahay wuxu uhi wamaa anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa ina allaha yaclamu wixii aada sadaqa bixisaan ama wixii aada nadar gashaan ilaahay waa og yahay tabaaraka wa tacaala marka cilmiga ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa lagu xidhay taasina waxay tusinaysaa inuu cibaado yahay cibaadana ilahay unbaa xaq u leh rasuulkuna wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam qofka nadar ku gala inuu ilaahay adeeco ilaahay ha adeeco waman nadar an yacsiya allaha falaa yacsihi qofka nadar iyo shardi ku gala inuu ilaahay caasiyana ilahay aanu caasiyin marka nadarkaa loo gelayo ama loola gelayo dadkaasi dhintay ee sida aynu tilmaamnay loola gelaya waa macsiyo ilaahay la caasinayo in la galaana ma banaana haddii la galayna in la oofiyaa ma banaana qofkana waxaa waajib ku ah ilahay inuu toobad keeno ilahay kelidiina markaa uu ku xidhnaado waxaa kamid a mukhaalafaadka sharciga markaa dumarku in badan ay ku khilaafaan ilaahay cid aan ahayn inay ku dhaartaan ama ilaahay tabaaraka wa tacaala ciddaasi ha raaciyaan ama si gooniyaba ha ugu dhaartaan waxaad maqlaysaa dumarku iyagoo leh in waa tan aabahay waaya ama waa tan hooyaday waaya waa tii markaa reerku uu kharibmaa ama uu halaagsamaa iyagoo waxaa arkaysaa ku dhaaranaya rasuulka iyagoo nebiga caleyhi salaatu wasalaam ku dhaaranaya waxaad arkaysaa iyagoo markaa mararka qaarkood allah intay ku dhaartaan cid kalaan raacinaya ilaahay rasuulkan ku dhaartay oo kale iyagoo leh inkastoonan jeclayn lafdigaasi inuu carabkayga soo maro laakiin inaan tusaaleeyo ayaa markaa igu kaliftay dhaarartu markaa waxa ay ka dhigan tahay weyneyn la weyneynayo ciddaa lagu dhaaranayo weyneynta caynkaasiyana waxaa xaq u leh oo kelidii markaa mutaystay allah tabaaraka wa tacaala sidaa awgeed baa rasuulkeenu sala allahu alayhi wasalam waxa uu diiday qofka muslimka ahi inuu ku dhaarto cidaan ilaahay ahayn wuxuu ihi rasuulku xadiiska abu daawuud iyo nasaa-i ay wariyeen laa taxlifuu biaabaa'ikum walaa biummahaatikum walaa bilandaad walaa taxlifuu ila billah walaa taxlifuu ilaa wa antum saadiquun aabayaashiina ha ku dhaaranina buri rasuulku sala allahu alayh wasalam hooyooyinkiina ha ku dhaaranina andaadi iyo asnaamtana ha ku dhaaranina kuwa ilaahay lala maseeyo walaa taxlifuu ilaa billah ilahay mooya cid kale ha ku dhaaranina walaa taxlifuu ilaa wa antum saadiquun idinkoo run sheegaya mooyaane hana dhaaranina oo ilahay ha ku dhaarina adigoo markaa been sheegaya ilaahay tabaaraka wa tacala yaana kula yaraanin waxaa kaloo rasuulku sala allahu calayh wasalam uu soo gaadhay cumar ibnu lkhadaab oo safar ku jira oo rag dhex socda oo aabihii ku dhaaranaya waxaanu maqal marka axaadiisan aanu cumar maqal oo aanu ogeyn rasuulku wuxuu yihi ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum war ilaahay wuxuu idiin diiday oo idinka reebaya inaad aabayaashin ku dhaarataan liyaxlif liyaxlif xaalifun billahi aw liyaskut war ka dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarta ama ha iska aamus oo dhaartaasi ha iska daayo yaanay diin la-aan dhaartaasi usoo jiidine intuu isleeya wax taranso wax kororhse marka waxay tusinaysaa axaadiisani in rasuulku sala allahu alay wasalam uu xaaraantimeeye uu diiday cid aan ilaahay ahayn in lagu dhaarto kacbada oo meel aada iyo aada u sharaf badan ah oo markaa dadka qaarkood ay ku dhaaran jireen rasuulku wuu diiday waxaanu baray dadku inay ku dhaartaan rabbi alkacba wa rabbi alkacba inay yidhaahdaan kacbada rabbigeedaan ku dhaartay oo kacbada lafteeda aanay ku dhaaran waxaanu tilmaamay rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam dhaartaa makhluuqa lagu dhaaranayaa inay tahay shirki ama kufri man xalafa bigayri illahi faqad ashraka aw kafara buri rasuulku xadiisu cabdillahi ibni cumar qofka ku dhaarta cid aan ilaahay ahayn shirki buu ku dhacay ama kufri buu ku dhacay haddii markaa ciddaasi weyneynta ilaahay oo kale uu weyneynayo waa kufri iyo shirki weyn oo milada iyo diinta lagaga baxayo haddii markaa cidda aanu ilaahay la masayn ahayn ee arrinku carabka unuu ka yahayna waa shir waa shirki asqara oo dunuubta markaa kuwa u waaweyn ku jira bay yidhaahdeen ahlulcilmigu waxaa ka mid a markaa mukhaalafaadkaas ay ku dhacaan dumarku in badan addihaabu ila alkuhaan waalcaraafiin wa su-aaluhum wa tasdiiquhum inay u tagaan faaliyayaasha iyo islaamaha fooxiya iyo kuwa markaa saaxiriinta ee wax sixira iyo kuwa xidigayaasha markaa xidigaha ka faaliya kuwa caynkaasiya ayay dumarku u tagaan iyagoo weydiinaya markaa waxyaabo maqan alaab baana laga xaday sheekhow yaa xaday dheera ma qaadin buu leeyahy cid idinka fogi may qaadin reerkii baa dabeetana dhexdiisa isku soo noqonayo iswada tuhmaaya dadkii guriga wada deganaa ila waa tan layidhi dheera muu qaadine hareeraha ka eeg ciddii qaaday waxaa dhacaysa markaa inay u tagaan oo ay yidhaahdaan dumarkii ninkayga ka waran miyuu ifuraya mise ifuri maayo inay yidhaahdaan kuwa tusaale ahaan aan weli aan reer yeelani guurkii may soo dhow yahay sheekhow ama cidda ay guursanaysa bal sifaadkooda markaasi ii sheeg qofkii markaa xanuunsanayay in la weydiiyo kuwa kuhaanta oo la yidhaahdo qofka sheekhow maxaa haya bal xanuunka haya markaa nooga waran dabeetana markaa uu faaliyo kuwa caynkaasi qofku markuu u tegaayo khaladka u weyne uu ku dhacay waxa uu yahay sifo ilaahay uu leeyahay buu siiyey ilaahay sifaadka uu la gaarka yahay waxaa kamid a inuu kelidii og yahay waxa maqan cid kalena aanay ogeyn faqul inama algaybu lilah buu ilahay yihi nebi maxamed waxaad ku tidhaahdaa qaybkiiyo waxa maqan cid kale war kama hayso ilaahay unbaa tabaaraka watacaala og qofkii sheegtay inuu og yahayna waa beenaale hadalkiisa aanay waxba ka jirin lamana rumaysan karo qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah wamaa yashcuruuna ayaana yubcathuun wuxuu ilahay leey waxaa tidhaa kuwa samada jooga oo malaa'iga iyo kuwa dhulka jooga sidiiyo insi isku dar ma oga markaa qeybkii waxa maqan maalinta qiyaamuhu dhacaya dadka lasoo saarayana war kama hayaan ilahay unbaa tabaaraka watacaala og nebi maxamed oo sharaftiisa aynu garanayno ayaa ilaahay wuxuu faray inuu yidhaahdo walaw kuntu aclamu algayba laistaktartu min alkhayr wamaa masaniya suu in ana ilaa nadiirun wabashiirun liqawmin yuuminuun waxaad tidhaahda baa layihi nebi maxamedow qaybkiiyo waxa maqan war kama hayo haddaan ogaan lahaana khayrkiiyo wanaaggaan badsan lahaa sharka iyo masaa'ibta iyo xumaantana waan ka fogaan lahaa markaa waan ka dheeraan lahaa laakiin waxba kama ogi walaa aclamu algayb haybka ma ogidha baa la yihi nebi maxamedow mar haddaan nebi maxamed ogeyn ilaa wixii ilaahay u waxyooday mooyaane cid kaloo markaa sheegan karta inay og tahay ma jirto waayo cid nebi maxamed ka darajo sarrayso makhluuqa ayaan jirinba markaa qofku khaladka u horreeya ku dhacay waa ka inuu aaminay marka hore u ictiqaaday inuu makhluuq haybkiiyo waxa maqan u og yahay waxaa laga yaaba in la dhasto kuwa mararka qaarkood waxyaaba sheego waxaasi markaa si-ooda ay u dhacaan taasi rasuulkaa la weydiiyey sala allahu aleyh wasalam rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa lagu yihi inahum yuxadithuunana axyaana bishay fayakunu min alxaq mararka qaarkood waxbay noo sheegaan oo sidii buu u dhacaa xadiisu caaisha fi saxiixi albukhaari rasuulku wuxuu yihi waa kelmad xaqa oo samada markaa shayaadiintu ay uga soo xadeen shayaadiintay qoladan isku shaqaystaane dabeetana kelmadii boqol beenood oo kale ku darayaan dadku beenaha faraha badan dhaadi maayaan dareemina maayaan runtaa markaa samada looga soo xaday ee shayaadiintu markaa intay iskorkoreen samada ay kasoo qaadeen oo ay dhegaysteen malaa'igtoo wixii loo waxyooday markaa ee isugu warramaysa ama ka sheekaysanaysa taasi ayuunbay dadku ku dagmayaan rasuulkeenu sala allahu alay wasalam wuxuu tilmaamay fooxisa iyo faaliye iyo xidigiya iyo saaxir inaanay ilaahay agtiisa waxba ka ahayn khalqiga wanaagsan agtooda inaanay waxba ka ahayn wuxuu yihi rasuulku sida caaisha ay leedahay su'ila rasuulullah ama sa'ala rasuulu llahi unaasun cani ilkuhaan dad baa rasuulka faaliyayaasha weydiiyey rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yihi innahum laysuu bishay wax allaale waxay yihiin ma jirto wax la weydiin karo iyo wax laga warsan karo iyo waxay og yihiin iyo waxay qiimo leeyihiin toona ma jirto waa hadalkii nebi maxamed waxaa rasuulku uu tilmaamay utagistooda inay xaaraam tahay qofka u tagee markaa su-aal weydiiya qofka inaan salaad laga aqbalahayn afartan maalmood dembigaa uu ku dhacay markaa ogiyi qofka rumaysta ee aamina inay qeybkii waxa maqan ay og yihiinna wuxuu tilmaamay rasuulku sal lla alay wasalam anahu qad kafara bima unzila calaa muxamed inuu ka gaaloobo ka baxay diintii lagu soo dejiyey nebi maxamed marka waxaad moodaa dadku in iyagoo arkaya axaadiista rasuulka aayaadkaana maqlaya in haddana shayaadiintu markaa ay duubsadeen oo haddana ay odhanaya bal haddana yeelkeede nin buu ka boqol u tali baa la yidhi aan iska soo ega bal isaguna wuxuu yidhaahdo faaliye lamana rumaysto lamana beeniye baa la yidhi laa faaliyaha waa la beeniyey inuu beenaalo yahay buu tilmaamay rasuulka sal alla alay wasalam lama rumaysto laakin waa la beeniya inuu beenaalo yahay ayaa markaa lagu xukumaa waxaa markaa dadku in badan ay ku dagmaan faalka laga faaliyo kutubta faalku maa kan dhulka la xariiqown ama tusbaxa ama waxa weeyaan islaamuhu soox iyo wax ay shidaan kaasoo qura maaha faalku mid kutubta laga faaliyaa jira faal ambiya waxay ku sheegaan sa awgeed baa dadka masaakiinta ee jahligu haya nin bay u tegayaan markaasi ohanaya sheekh baa qofkii bukay dabiibaya oo u kitaab furaya kitaabkan la furaya qofka xanuunkiisa laga helaya muxuu aha yaa kusii qoray ee sii sheegay qofka xanuunka haya waa faal magacyadii ambiyada qaar ku qora faalul ambiya bay yidhahdaan dabeeta markaa intuu indhaha isku qabto oo fartaa murdisada aynu idhaahno uu afka saaro ayuu faatixada akrinaya deetana halkii magacyada nebiyadu ay ku qoraayeen ayaa farta uu saaraya nebiga markaa magaciisii fartu ay ku dhacdo oo kitaabka safaxaadkiisa iyo waraaqihiisa meel kamida ku qoran ayuu soo saaraya halkaa markaa waxaa ku qoran qofka nebigaasi usoo baxo waxaasaa ku dhacay waxa weeyaan waa la dureeyey ama il baa ku dhacday ama wuu sixiran yahay dee waxaasi meesha iskaga sii qoraa ee dhinac arbeed uu iskaga sii qoray ayuunbaa qofkii mid kamida lagu tisaya oo laleeyahy kitaabkii waxaa kaaga soo baxday inuu adiga markaa ili kugu dhacday ama in lagu sixiray waa faal marka see lagu soo saaray faal baa lagu soo saaray sidaas oo kale waxaa kamida faalka waxaa laga yaabaa inaad aragteen ama aad maqasheen kutubta ka laga faaliyo oo ah in qofkii la idhaahdo magacaa ayaydaana magaceed maalinta aynu ku jirana magaceeda dabeeto waxa weeyaan saddexdaasi magac xuruuftooda inta la isku daro tira ahaan iyo xisaab ahaan loo bedelo dabeeta xisaabta marba sagaal laga tuuro ama marba toddoba inta soo hadha dabeetana lambarka soo hadhaa kitaabka meesha uu kaga qoriyay baa lasoo saaraya dabeeta meesha waxaa iskaga sii qoran qofka ay halkaasi usoo baxdo waxaasaa ku dhacay waxaa ha qalo lax galaalan ha qalo digaagad qoorta ha ka jaro waxaa ha sameeyo xadar furkiisu sidaa yahay ha cabo wixiiba deeta qofkii loo akrinaya qofkii miskiinkaa wuxuu moodayaa in kitaabkii ilaahay waxa weeyaan waxaa laga helay inay waxaani markaa ku dhaceen masaa'ibtan iyo xanuunadani laakiin faal baa waxaan lagu soo saaray marka waxaan idinku baraarujinayaa dumarow faalka kaasi ayaa kamid a dad fara badan oo leeya waxbay markaa dabiibayaan ama waxbay kitaab furayaan waxa ay samaynayaan marka waa nooc faalka kamid a shariicada rabbina tabaaraka wa tacaala aan ku banaanayn faaliyayaashu markaa dadka waxa ay ku dagaan inay sheekhnimo iyo markaa diin ay u sheegtaan aad bay markaa magaaladeena ugu badantay weliba had iyo jeer ale waxaa sameeya dadka quraabada ee soogalo soo galootiga ee meelaha ka yimaada ayay inta meel fadhiistaan ayaa dadkii rag iyo dumar marka ay ku dareerayaan oo qeybki iyo wixii ilaahay ula gaar ahaa marka ay weydiinayaan marka waxaa fiican inaynu cuquusheena ixtiraamno aynu isweydiino qofkani muxuu ina dheer yahay maxaa isaga ogeysiye qeybkii waxa maqan ee inagu aynu ogaan weyn waa inaynu aayaadka qur-aanka ee arrinkaa ka warramayo ixtiraamno waa in nabigeena caleyhi salaatu wasalaam aqwaashiisa iyo axaadiistiisa aynu ixtiraamno intaa mukhaalafadaasi waxay tahay inay dumarku iska ilaabaan rumaynta qadarka ilaahay iyo qadihiisa iyo in shay walba ilaahay subxaana wa tacaala wakti go-an uu ugu talagalay waktigiisa aanu kasoo horumar ahayn aanu kana dubdhac ahayn in dumarku ay la yimaadaan waxaa loo yaqaano anniyaaxa oo macnaheedu yahay baroorta iyo shaqu ljuyuub wa darb lkhuduud waaldacwa bidacwa aljaahiliya masalada caynkaasi ah waxaa asal u ah in gabadha muslimadda ahi ay ogaato imtixaanku inuu ka mid yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala sunanta iyo arrimaha looga bartay taasoo ilaahay uu ku waajibiya addoomihiisa ilaahayna subxaana wa tacaala kama suulaya addoomihiisa inuu imtixaamo ilaa yawmi alqiyaama imtixaanku waxa uu xambaarsan yahay qofka muuminkaa tahaaro uu ka tahiraayo dunuubtiisa qofka caasigaa wuxuu u yahay digniin qofka macsi iyo xumaan dul yuurara ee ilaahay usoo noqon waaye u toobad keeni waaye waxa uu yahay cadaab iyo tacziir wa akhdun lilmutakabir almucaanid ibtilaagiyo imtixaanku waa qabasho la qabanaayo qofka iskibirinayo ee madax adeyga looga taag heli waaye waalkaafir aljaaxid ka kaafirka ah ee ilaahay subxaana wa tacaala aan rumaysnayn imtixaanka qaybihiisu waa badan yihiin waana kala duwan yihiin imtixaanaadka ibni aadamka ku dhaca marka laga yimaado imtixaanka qofka diintiisa lagu imtixaamo waxa ugu daran maa yakunu fi nnufuusi waalarwaax imtixaanka qofka kaga dhaca nafaha dadka uu jecel yahay iyo dadka uu raallida ka yahay aqaaribtiisa ah imtixaanka caynkaasi marka uu yimaado gabadha muslimadda ahi waa mid iimaankeedu ilaahay ay rumaysan tahay uu xoog badan yahay waxa ay dhufo iska dhiganaysaa sabirka iyo inay tidhaahdo inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun u aaba yeeli mayso dhacdooyinka iyo masaa'ibta ilaahay tabaaraka wa tacaala qadarkiisa iyo qadihiisa ay rumaysan tahay ilaahay sidaa awgeed waxau inooga warramay imtixaanaadka dhacaya adduunyadan dusheeda balaayooyinka iyo masaa'ibta in dadka lagu kala saarayo walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuc wanaqsi min alamwaali waalanfusi waalthamaraat wabashir asaabiriin buu ilaahay leeyahy tabaaraka wa tacaala waxaanu idinku imtixaamin doonaa khoof iyo nabadgelyo daraan waxaa laydinku imtixaami doonaa gaajo iyo macaluul waxaa laydinku imtixaami doonaa xoolihii inaad weydaan nafaha aad jeceshihiin inaad weydaan midhaha idiin bislaaday ood weydaan ilaahay wuxuu leeyahy wabashir saabiriin imtixaankaasi marka uu dhaco waxaad u bushaaraysaa kuwa sabraaya ee ilaahay tabaaraka wa tacaala qadarkiisa iyo qadihiisa u dulqaadanaya waxaa loo baahan yahay gabadha muslimadda inay la timaado sabir inay la timaado istirjaac oo ay tidhaahdo dhammaanba ilaahay xaggiisaan u noqonaynaa ilaahay baana naleh gabadha muslimadda waxaa loo baahan yahay inay ilaahay subxaana wa tacaala weydiisato markay musiibadaasi ku dhacdo inuu waafajiyo sabirka iyo raalli ahaanshaha in ilaahay subxaana wa tacaala wax wanaagsan uu usoo gadaal mariyo wuxuu soo maray rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam gabadh qabri dul taagan oo ilmeynaysa o ooyeysa wuxuu ihi ittaqi allaha wasbirii gabadhaadana ilaahay ka baq oo sabir qaalat ilayka canii fa inaka lam tusab bimusiibatii iga fogoy bay tidhi iga durug musiibada igu dhacday kugumay dhicin walam tacrifu manay garanahayn inuu rasuulka yahay sala allahu alayh wasalam faqiila laha inahu nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulku markuu ka tegay waxaa la yidhi waa nebigii qofkaad sidaa ku tidhi faatat baaba annabiyi sala allahu alayhi wasalam albaabkii nebiga ayay timi falam tajid cindahu bawaabiin wax gaada kamay helin albaabkii rasuulka way u gashay markaa faqaalat lama carifka kumaan garanahayn bay tihi rasuulka ilaahayow faqaala sala allahu alayhi wasalam inama asabru cinda asadmati aluulaa sabirku waa qacda hore buu ihi rasuulku sala allahu alayh wasalam marka u horeysay musiibadu kugu dhacdo ayaa sabirku u waajib yahay laakiin marka aada baroor iyo qaylo dhamaysato ilaahayna subxaanahu watacaala qadarkiisa aada ictiraadaad hadal ka hor keento intaa kadib haddaad tidhaahdo waan sabraya kaasi sabirkii maxmuudka ah ee la mahadiyey ee la amaanay maaha waxaa la gudboon gabadha muslimadda markay musiibadaasi ku dhacdo inay tidhaahdo innaa lilahi wa innaa ilayhi raajicuun annaga ilaahay baa nale dhammaantayaba ilaahay xaggiisaanu u noqonaynaa allaahuma ajirnii fii musiibatii waklufnii khayran minha ilaahay oo musiibadan igu dhacday ajar iga sii oo waklufnii khayran minha ciddan aan jecelahay aan waayeyna cid ka wanaagsan ilaahay ou iisoo weydaari ayatuha alukhtu lmuslima haddaad weydo carruurtaada kuwo ka mid oo aada jeceshahay ogow haddaad sabirto inaad ajar badan leedahay naartana xijaab ay kaaga noqonayaan wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayhi wasalam man maata lahu halaahatun min alwalad faixtasabahum dakhala aljanna qofka ay ka dhintaan saddex carruurtiisa ka midii oo dabeete ilaahay arrinka ajar kaga dalba oo sabra jannada ayuu galaa buuhi nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam qaaluu qulnaa yaa rasuula allahi wathnaan waxay idhaahdeen rasuulka ilaahay ow ka waran qofka ay laba ka dhintaan qaala wathnaan wuxuu yihi qofka laba ka dhintaana waa sidaas oo kale waxa uu leeyahay maxamuud ibnu ibnu labiid jaabir ibnu cabdillaahi waxaan ku udhi araakum law qultum waaxidan laqaala waaxid waxaan u arkaa haddaad odhan lahaydeen qofka uu qof ka dhintana ka waran inuu rasuulku sala allahu alayh wasalam odhan lahaa qofka qof uu ka dhintee sabre ixtisaabana janna ayaa u helaya qaala wa anaa wallahi adunnu dalik jaabir ibnu cabdillaahi wuxuu yihi aniguna sidaas ayaan u malaynaya waxau yihi rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam ayumaa rajulin muslimin qadama min sulbihi halaathatan lam yablugu alxinsa aw imra'a fahum lahu sutratun min annaar akhrajahu imaamu axmed bisanadin xasan nin kasta oo muslima ama gabadh kastaoo muslimada oo saddex ka mida carruurta ilaahay dhabarkiisa uu ka soo saaray horu mariya bimacnaa ay ka hor dhintaan iyagoon dembaabin oon qaan gaadhin haddii ay jiraanna naarta ayay uga noqdaan xijaab buu leeyahy nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ajarkaa iyo fadiiladaa waxaa helaya qofka marka musiibada iyo imtixaankaasi uu ku dhaco la yimaado sabir iyo dulqaad gabadha muslimadda ah waxaa xaaraanka oo aan u bannaanayn in marka carruurteedu ay dhintaan ama aqaaribteeda ilaahay oo obsado inay la timaado baroor iyo waxaan loo baahnayn arrinkaasi wuxuu ka mid yahay dunuubta waaweyn ee ilaahay qofka uu ugu cadhoodo qofkuna rabbi uu kaga fogaado wuxuu ka mid yahay umuuru aljaahiliya umuurtii jaahiliyada lagu yaqaanay islaamka horti bal u fiirsa xadiidkan la yaab kale wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayhi wasalam annaaixatu idaa lam tatub qabla mawtiha gabadha baroorata haddaanay toobad keenin inta aanay dhiman tuqaamu yawma alqiyaamati wa calayha sirbaalun min qataraan maalinta qiyaamo waa lasoo istaajinayaa waxaa loo gelinayaa maro weyn oo naxaas la dhalaaliyey ka samaysan oo gubanaysa waa dircun min darab iyo dirac ka samaysan cadho macnaa jidhkeeda ayaa googo-aya waa ay iscunaysaa sidaasi ayaa markaasi loo cadaabayaa baroortii ay la timiyo sabirkii ay ka tagtay ee ay la iman weyday dayacday ayaa cadaabka caynkaasiyo markaas sababay baroortu gabadhu waa inay qayliso waa inay tiriso qofkii dhintay wanaagyadiisa laakiin qofka muslimkaa looma diidana marka qof uu jecel yahay uu waayo inuu indhihiisu ay ilmeeyaan looma diidana wuxuu yihi rasuulku ina alcayna tadmac waalqalbu yaxzan ishu way ilmaynaysaa qalbiguna wuu murugoonaya walaa naqulu ilaa maa yurdii rabbanaa odhanna mayna wax rabbi raalli gelinaya mooyaane wax kale waa markuu dhintay ibnuhu ibraahim wa inaa bifiraaqika yaa ibraahimu lamaxzuunuun ibraahim ow tegitaanka aada naga tagtayna waanu ka murugaysannahay murugada lama diidana oohinta iyo ilmadana lama diidana qayladaa la diidan yahay maryahoo la jeexjeexaa la diidan yahay waxaa la diidan yahay iyadoo dhabanada iyo bawdyaha la garaaco waxaa la diidan yahay iyadoo lagu baaqo oo lagu dhawaaqo dacwa aljaahiliya waxaa la diidan yahay in timaha la rifo wuxuu yihi rasuulku laysa mina man daraba alkhuduud aw shaqa aljuyuub aw dacaa bidacwa aljaahiliya naga mid maaha qofka marka musiiba iyo geeri ay ku dhacdo garaaco dhabanadiisa ama jeexo maryihiisa ama ku dhawaaqa dhawaaqii jaahiliyada oo tiriya wixii ay tirin jireen ee marka ay ku dhawaaqi jireen wuxuu ka warramay rasuulkeenu sala allahu alayhi wasalam arrinka caynkaasi inuu guriga soo gelinaayo shaydaanka waxay leedahay umu salama markii uu dhintay abu salama ayaa waxaan idhi wuxuu ahaa nin gariib ah oo waageeniyo waddankiisii meel aan ahayn joogay waa inaan u baroortaabay tidhi baroor lagu sheekaysto markaan u di- diyaargaroobay tidhi baroortii iyo qayladii gabadh doonaysa baroorta inay igu kaalmaysana ay ii timi ayaa rasuulkaa ka hor yimi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ihi rasuulka aturiidiina an tudkhili shaytaana baytan akhrajahu allahu minhu ama waxaad doonaysaa inaad gurigan soo geliso shaydaan ilaahay uu ka saaray uu ka fogeeyey laba jeer buu sidaa ku celiyey fakafaftu cani ilbukaa'i falam abki bay tiri waan iska ilaaliyo waan ka istaagay oohintii iyo baroortii maan barooran oo maan ooyin ilaahay subxaanahu watacaala dabeetana sabirka iyo dulqaadka wax wanaagsan ayaa ilaahay uu kaga abaalmariyey zawjkeedii wuxuu ka dhigay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa markaa loo baahan yahay walaalayaal in dumarka muslimaadka ahi aanay ilaabin ilaahay qadarkiisa iyo qadiyiisa baroor iyo qaylo qof dhintay soo celin mayso mid la waayena keeni mayso mid xanuunsanayana shaafi'i mayso bal qofka ilaahay bay ka fogeynaysaa qofkii dhintayna waa lagu cadaabaya wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam yucadabu almayitu bimaa niixa calayh qofkii dhintay waa la cadaabaya baroortii loo baroortay loo qayliyey awgeed hadduu ahaa mid reerkiisa ku ogoon ka reebin hadduu ahaa mid isaguba u dardaarmay hadduu ahaa mid waajibkii baritaan iyo tacliim ee saaraa ee reerkiisu ay ku lahaayeen aan kasoo bixin cadaabka noocaasi ayaa laftiisa ku habsanaya waxaa kaloo dhacda marka musiibada iyo geeridaasi ay dhacdo waxa islaamku uu sharciyeeyey tacziya dadkii laga geeriyooday in la tacziyeeyo tacsiyada macnaheedu waa in loo laab qaboojiyo oo musiibada laga khafiifiyo lagu dhiirigeliyo sabirka loo ballan qaado ajar iyo wanaag haddii ay sabraan loo duceeyo qofkii ka dhintay iyagana loogu duceeyo wax wanaagsan ilaahay inuu ugu bedelo wuxuu rasuulku odhan jiray inna lilahi maa akhad walahu maa acطaa wa kullun cindahu biajalin musamaa faltasbir waltaxtasib ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qaaday isagaa leh wuxuu bixiyena isagaa leh shay kastaana agtiisa wuu wakhtiyeysan yahay ee gabadhu ha sabirto oo ilaahay ajar ha ka dalabto ninkiina sidaasi ayaa la odhanaya haddaba waxaan loo baahnayn gurigii laga dhintay inay dumarku ku ururaan oo halkaa intay islaamuhu tusbaxyo waaweyn qaataan subxaana allahi walxamdu lilah wastakfiru allah wallahu akbar inay halkaa ka yidhaahdaan looma baahna tacsidu intaasay ku dhan tahay in qofkii loo laabqaboojiyo la sabirsiiyo kii dhintayna loo duceeyo bidaca jaahiliga islaamku aanay oo aanu ogolayn ayay arrintaasi ka mid tahay wuxuu ihi jariir ibnu cabdillaahi albajali oo ka mida saxaabada rasuulka kunnaa nara alijtimaaca ilaa ahli almayit wa suncata alطacaami min anniyaaxa haddaanu nahay saxaabada rasuulka waxaanu u arkaynay in lagu soo ururo gurigii laga dhintay oo halkaa la fadhiistoo la isugu yimaado raashino lagu sameeyo ama fidaha loo bixiyo ama axan ama xabaala qod ha loo bixiyo waxaanu arkaynay inuu ka mid yahay min anniyaaxa baroortii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diiday sidaas oo kale ayay a'imatu lislaamna u diideen imaamu shaafici raximahullah wuxuu yihi waxaan nacaya oo aan arkaa inay mamnuuc tahay alma'aatim wa hiya aljamaaca in tacsiyada laysugu soo ururo gurigii la fadhiisto wa in lam yakun lahum bukaa yaanay oohin iyo qaylaba lahaane faina dalika yujadidu alxusna wa yukallifu almu'na waayo arrinkaasi dadkii waxba u kordhin maayo laga dhintay waxa uu kordhinayaa inay mar walba murugo xusuustaan oo muruga ay usoo cusboonaato kharashna waa usoo kordhinayaa buu leeyahay imaamu shaafici sidaasoo kale ayuu yidhi imaamu axmedna raximahullah dadka laga dhintay iyagaa loo baahan yahay in raashin loo sameeyo in iyaga raashin loo doonto looma baahna sida awgeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu dhintay jacfar wuxuu ihi isnacuu liaali jacfarin tacaama fa inahu qad asaabahum maa yushkiluhum jacfar reerkiisii raashin u sameeya u geeya waayo waxaa ku dhacay oo asiibay wax mashquuliya marka waxaa loo baahan yahay tacziyadu inay noqoto tacziya mashruuca oo dadka inta loo tago oo loo soo laabqaboojiyo oo la sabirsiiyo kii dhintayna loo duceeyo in la iskaga soo noqdo ayaa loo baahan yahay in iyaga markaa la kharash kharash la geliyo iyo mashaakil murugo iyo dhibaato iyo buuq loo kordhiyana islaamkuma ogola wallahu aclam wasala allahu calaa nabiyina moxamed